dowladda soomaaliya iyo urur goboleedka igaad ayaa maanta magaalada muqdisho ka dahfuray shirka falaqaynta istaraatiijiyadda dhaqaalaha blue economy kulanka oo socon doono saddex maalmood waxaa looga doodi doonaa hanaanka ugu wanaagsan ee loo xasilin karo heerka dhaqaalaha soomaaliya waxaana shirka soo qabanqaabiyey dowladda soomaaliya iyo urur goboleedka igaad furitaanka shirka waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya wasiiru dowlaha wasaaradda kalluumeysiga agaasimaha saadaasha iyo khataraha urur goboleedka igaad farsamo yaqaano ka socda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo xubno ka socda urur goboleedka igaad ugu horeyn wasiiru dowlaha wasaaradda kalluumeysiga ee kheyraadka badaha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed bashiir cali ayaa shirka ka hadlay waxaad ogtihiin inay soomaaliya leedahay xeebta ugu dheer africa badweynta hindiya badda cas kheyraad badanna uu ka buuxo sida kheyraadka kalluunka batroolka iyo macdanta iyo macdanta tamarta iyo enerjiga oo laga dhalin karo dalxiiska dhaqaalo laga samayn karo maranbiyood ganacsi oo iskaga kala gooshaan maraakiibta dunida khaliijka carabta wadamada yurub aasiya wadamada galbeed iyo guud ahaan africa iyo adduunka intiisa kaleba si arrimaha oo dhan looga faa'iidaysto waxay noo suuragelin karaa soomaaliya oo istaraatiijiyad dhab ah ka yeelata arrimaha dhaqaalaha buluuga ah waxaan sidoo kale bogaadinayaa inaad naga aqbasheen kasoo qeybgalka shirkan waxaan rajeynayaa saddexda maalin ee halkan aa fadhidaan inaad fikrado wax ku ool ah oo dalkeenna anfaca iswadaarsataan islamarkaana shirku guul idinku soo dhammaado maalinta saddexaad waxaa idinkala soo qeybgeli doona shirka oo kusoo biiraya wasiirada wasaaradaha kuwaasoo doodiinna ku salayn doona dukumiintiyada la diyaariyey istaraatiijiyadda aad ka doodayseen ugu dambeynna qalinka iskula duugi doona insha allah waa mahadsantihiin guulaysta shirkan waa noo furan yahay agaasimaha saadaasha iyo khataraha urur goboleedka igaad guleed cartan kula hadlaya afka xogayaha guud ee urur goboleedka igaad ayaa sheegay in shirkan muhiim u yahay soomaaliya waxaan ku kalsoonahay in shirka uu buddig u noqon doono qorshihii ay soomaaliya uga faa'iidaysan lahayd kheyraadka badaha horumarintiisa iyo baraaruga ku aadan in dalka uu u ruqaansado jihada saxda ah ee waxsoo saarka iyo ku-tiirsanaanta nimcooyinka badaha iyo biyaha waxaan halkan gabagabada uga mahad celinayaa dowladda sweden oo nagu taart nagu taageertay dhaqaalaha suuga geliyay hawshan qoraalka istraatiijiga waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dowladda soomaaliyeed si sida diiran ay nagu soo dhaweeyeen dalka gaar ahaan wasaaradda kalluumeysiga gabagabadii waxaa shirka furay wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya waxa uuna sheegay sida looga faa'iidaysan karo kheyraadka dhex ceegaaga badaheenna inaynu kasbanno ka faa'iidaysanno ku noolaanno kuna horumarno kheyraadkeenna waa maanta haddaynu dib u dhigno haddaynu sugno haddaynu dowlado kale iyo waayaddama iyo mustaqbalka sida shidaalka aynu inta badan uga dhur sugno aynu uga dhur sugno waxay un doonta berrito innagu siyaasaddii iyo taladii hadlay iyo baddiio maran inay kulmaan marka aada iyo aada bay muhiim u tahay in istaraatiijiyadda la xiriirta dhaqaalaheenna buluuga ay noqoto in mid la meel mariyo isla mar ahaantana laga shaqeeyo dalkuna looga faa'iideeyo